Tartanka kubadda cagta ee iskuulada degmada Kismaayo iyo deegaanada hoos yimaada oo si habsami leh uga socda garoonka Wame Stadium ee magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa maraya meel xiise leh iyadoona la soo gabagabeeyey wareegii koowaad oo ay markaasi ku hareen iskuulo badan tartanka ayaana waxaa isugu soo haray laba iyo toban iskuul oo keliya maalmaha soo socda ayaana dib loo ambaqaadi doonaa wareega labaad ee tartanka oo iskugu soo hareen laba iyo toban iskuul oo isku wajihi doona tartanka wareegiisa xiga kaliyaha xogeeyaha xiriirka kubadda cagta ee Jubbaland Maxamed Cumar Xasan ayaa faahfaahin ka bixiyey habsami u socodka tartanka iyo heerka uu marayo waqtigan waa mahadsantihiin bahda warfaafinta soo shaqeynta waxaan la leeyihiin ururka kubadda cagta Jubbaland waxaa inoo soo gabagaboobay waqtii u horeysay ee tartanka iskuulaadka iyo dee- ee degmada Kismaayo iyo deegaanada hoostaga waxaa ka qayb galay sideed iyo labaatan iskuul waxaa la rabay inay soo baxaan afar iyo toban iskuul kadib xeer hoosaad aan siinay iskuulada ayaa waxaa noqotay in lix iskuul ka mid ah iskuuladii soo baxay inay jebiyeen xeer xeer hoosaadkii ee tartanka u yaalay waxay ku mutaysteen ganaaxyo dhibcaha looga qaadayo waxaa dib loogu soo celiyey tartanka afar iskuul afartaas iskuul oo ka- kala ah iskuul faanoole iskuul jubba iskuul maxamed jaamac iyo iskuul beder Een, afartaa iskuul waxay u gudbeen tartanka lugtiisa labaad tartanka lugtiisa labaad wuxuu inoo bilaaban doonaa labaiyo tobanka bisha labaad maalinta arbacada Een, waxaa ku furan doono ciyaarta koowaad dheeli doono een, iskuul ganaane iyo iskuul goobweyn Een, tartanka wuxuu inoogu socdaa si habsami leh Een, kulley maamul een, waxaa bahda sportska oo een, iskuulaadka Een, waxaan ku baraarujinaynaa inay u hoggaansamaan xeer hoosaadka waxaan ku baraarujinaynaa inay noqdaan dad qaata shuruucda iyo muxuu ahaa habka sami socodka een, ka urur ahaan waxaan aad iyo aad xoog u saareynaa inaan mashquulino dhalinyarada aan ka mashquulino balwadaha iyo meelaha xunxun Een, tartamadan eh, een, aan badino kaliya kuma ekaan doono tartanka iskuulaadka tartanka iskuulaadka hadda wuxuu inoo furmi doonaa lugtiisa koowaad labaiyo tobanka bisha labaad maalinta arbacada wuxuu inoo soo gabagaboobi doonaa finalkiisa uu noqon doonaa labaatan iyo toddobada bisha labaad maalinta khamiis Een, yoolka ugu badan een, sida aad ogtihiin sportska waa isdhexgalka bulshada Een, een, boqolkiiba toddobaatan bahda soomaaliyeed waxaa u badan dhalinyaro dhalinyaradana waxay jecel yihiin sports sports wuxuu ka mashquulayaa dhalinyarada waxyaabo badan sida balwadaha inay noqo inay noqdaan muxuu ahaa dhalinyaro dhibka haysata inta waa ka mashquulinaa dhalinyarada Een, midda iskuulaadka sanad walba aan qabanaa bishiisa afraad sana- sababtoo ah sanadkan bisha saddexaad ayuu kusoo aaday sababta keentana waxay tahay bisha een, labaad kusoo aaday sababta keentana waxay tahay ramadaan ayaa lasoo geli rabaa